فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo hadahan oo kale idinkaga imaado warbaahinta islaamiga alfurqoon caawo qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah in ka badan toban xubnood oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiil oo lagu dilay duleedka magaalada afgooye ee shabeellaha hoose kadib weerar kamiin ah oo ay ku dhaceen alkataa'ib oo sawiradooda faafisay xog ku aadan dagaalkaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa akhi waxay ugu kalifay nafteeda inaan bixiyo waxaa ka mid a inaan ilaahay horta raali geliyo raalli ahaasho ilaahay iyo inay ra- ay sare noqoto raayaddiisa ee meel walba koonkan lagu maamulo waa waraysiga uu bixiyey istishhaadi xasan maxamed maxmuud oo ku magac dheeraa cadiyatullah wuxuu ahaa naftii hurihii fuliyey qaraxii weynaa ee lagu daafuray hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonnaa dardaaranka naftii hurahan oo dhammaystiran xubinta soonka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan dadka ka jiran xididada ama habdhiska dhiig wareegga maxay quudanayaan haddii ay soomaan iyo arrimo kale oo isla qodobkan la xiriira barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan xalqada lixaad taxana aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka إسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa habeennimo ay talaado soo galayso taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay sideedda bisha sagaalaad ramadaan sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobka ugu horeeyaan soo qabanno gobolka shabeellaha hoose maanta waxaa ka dhacay weerar kamiin ah oo lagu laayay ciidamo ka tirsan hay-adda nisa ee hoostaga sirdoonka maraykanka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan nisa kuwaasi oo ka soo baxay magaalada afgooye kamiinka ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay duleedka deegaanka jambaluul oo ka mid a deegaanada u dhow afgooye weerarka oo ah mid culus ayaa ciidanka dhabarka jab loogu saariyey iyagoona goobta ka kala firxaday waxaa la xaqiijiyey in sagaal askari oo ka mid ah ciidamada nisa ay meydadkooda goobta uga tageen waxaa ku jira saraakiil wararka hor dambe aan helnay ayaa sheegaya in khasaaraha dagaalkii halkaasi ka dhashay uu sii kordhay iyadoona dhimashada ay gaartay saddex iyo toban askari oo ka mid a ciidamada nisa waxaa ku jira saraakiil uu ka mid yahay mid taliya horin ah sagaal askari kalena way ku dhaawacmeen saraakiil ayaana ku jira hub noocyadiisa kala duwan oo ah kifodhisaban u badan ay ciidamada mujaahidiinta goobta ku furteen alkataa'ib al ikhbaariya ayaa durbaba faafisay sawirada dagaalkii halkaasi ka dhacay iyadoona alkataa'ib ay soo baahisay qaar ka mid ah meedadka askartii goobtaasi lagu dilay لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad weli maqlaysaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay istishhaadi xasan maxamed maxmuud oo ku magac dheeraa cadiyatullah wuxuu ahaa naftii hurihii fuliyey weerarkii istishhaadiga ahaa ee lagu weeraray hotel s y l ee magaalada muqdisho waa qaraxii koowaad ee lagu dhuftay hotelka cadiyatullah ayaa wareysigiisa xog badan ku sii daayay
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء يتقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي وأقبل للجنان ولا تبالي بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينة هي الدنيا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalka kusoo dhawow idaacadda andalus marka xigta waxaad noo sheegtaa tacriifkaaga kooban jasaaka allahu khayran akhi waa ku dhoway idaacadda andalus ugu horreyn magaceyga saddexna waxaa la dhahaa waa xasan maxamed maxamuud magaca walaalada oo i yaqaano jabaadaa waxaa la dhahaa oo basiir magaca walaalada maktabka i yaqaanaano cadiitullah akhi waxaa ka soo jeeda gobolka mudug waxaan ku dhashayna magaalada kismaayo qabiilkan ka dhashay waa qabiilka wargeer gaar ahaan ceer waa tahay akhuuna xasan maxaa kugu kalifay inaad naftaada bixiso oo camaliyad istishhaadiyaa fuliso akhi waxay ugu kalifay nafteeda inaan bixiyo waxaa ka mid a inaan ilaahay horta raali geliyo raali ahaasha ilaahay iyo inay ay sara noqoto raayadiisa ee meel walba koonkan lagu maamulo iyo waxaa kale igu kalifay oo ummadda muslimka ah ee meel kasta ee gaalada ku dhibaateyneeda inaa dulmiga dul qaada waxaas ayaa ugu kalifana akhuuna xasan waxaan la soconnaa dalka inay ku soo duuleen gaalo maxaad fariin aad u diraysaa gaalada soo duusha aqii fariinta ku wajahan gaalada waddanka ku soo duusha waxaan dheelahay horta ugu horreyn gaalada caddan iyo madow leh waxaan dheelahay horta waddankaa ku soo duusheen waddan muslim ah horta oo muslimiin oo degan waxaan dheelahay haddaad ku soo duushaan aad doonayda inaad ku dhaqdaan waxaad adiga soo qorteen insha allah biidnillahi albaari ku dhaqi maadan hadda kadibna kuma dhaqaydiin intay nool yihiin rag oo diintooda difaacanaya insha allah biidni illahi albaari nuurka ilaah inaad dumidiin ay askuuga hawra cateena insha allah biidni illahi albaari hal marnaba hanu ku fikirina hanu ku riyoonina inaad soomaali taagtaan calam adaka oo ka oo maamushin insha allah biidni illahi albaari anakan waa diidna ilaahana waa diidan aniga aqbali meena taas ayaan dhehi lahay fariintay gaarka u jeedin lahay gaalada caddaanka waxaan dhehi lahay maraykan iyo turki waxaan dhehi lahay horta waxaad horta qarash iyo waxaad ku soo bixidaan inaad diyaarada ku dhibaateedaan ummadda muslimka ah qarashkiina wuxuu ku baaba'ay horta sidaad oo diinta ilaahay ku dumin lahaadaan waxaan dheelahay maraykanka horta waxaad ku soo duushay dhul muslim waay horta ugu horreyn waxaad qarashka ku bixineeda iyo wax walba xerooyin u dhiseeda gaaladan wallaahi walbilaahi wax inaadan ka qaadeenin ciidankaasoo tababartay iyo wax inaysan inaadan ka qaadeenin turkina waxaan dheelahay ciidamadaasoo tababartay meel walba haadda ayaa ku kala cuneeda waxaan dheelahay waddankaad ku soo duusheen ee iskaga baxa haddaad ka bixitaanka diidaamaho insha allah biidni illahi albaari mujaahidiinta goob walba aan igu beegsan doonaa xarumo walbaad leedihiinna saan ayaa loo qarxin doonaa in la qarxin doonaa ayaan dhehi lahay gaalada caddaanka ee waddanka kusoo duushay waa tahay akhuuna maxay tahay fariintaad u dirayso murtadiinta aad ku sii wajahantahay waxaan leeyahay gaalada murtidiinta ugu horreeya xasan gurguurta ku xigaan xildhibaanadan baarlamaanka ay isku sheegaan waxaan leeyahay biidni illaahi albaari wakhti dhow saacadaha nagu soo wajahan waxaan rajaynayaa dhiiggiina macnaha ilaahay igu dhowaana dhembilo korkiina ka kicinaa ilaahay ugu rajaynaynaa hoteelka la yaraada israel waxaan leeyahay khaa'imiinta iyo mujrimiinta oo meeshaas macnaha isku bahaysteen waxay maleeyaan inay macnaha mujaahidiinta ay u badbaadi karaan macnaha meeshaas ay dhiseen mise hoteelkaas macnaha mujaahidiinta ay ugu badbaadi karaan ee waardiyayaasha iyo jigboontayaasha iyo dhagaxaanta ee wadooyinka ay dhigtaan macnaha inay ciidanka ilaahay jundo inay ugu badbaadayan u maleeyaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay ciidankiisa meel walba ay joogaan biidni illaahi albaari taas ayaan dheelahay murtiyiinta haddii kalena maho ilaahay usoo laabta ilaahayga ku caasideenna usoo laabta daadiidaamaho goob walbaad ku dhuumataan goor bay noqotaba mujaahidiinta gacmahooda oad kusoo dhici doontaane ee intaadan kusoo dhicinin waddo xun aadan qaadin ee ilaahay ka baqay kasoo noq waddadaad ka baxday haddaad diidamaho insha allah biidni illahi albaari sugo goorta kugu dhacda dharbaaxada mujaahidiinta taas ayaan dhehi lahay jasaaka allahu khayr walaalka dadka soomaaliyeed ee aan jihaadka ku jirin ee gumaystaha aan iska difaacaynin maxaad dhihi leed ugu horeen ummadda muslimka ee soomaaliyeed ee gaalada aanay iska difaacin waxaan dheelahay horta gaalada ugu horeen waxay u soo dhiirteen ee wadamada muslimka ee ugu soo duleen ee soomaali ka mid tahay waa horta liidnaan ee dhankiina adakoo fadhiya qaacidiin jihaadku ilaah nii amra oo ka fadhiya ee nii arkeen sida tawxiidka ay ku baabi'inayeen ay ugu soo duleen xadiiska rasuulka oo ah idaa tabaayactum bilcina wa akhadtum adnaab albaqr wa radiitum bizarc wa taraktum aljihaad sala allahu calaykum dullan laa yanzicu xata tarjicu ilaa diinikum dulligan wax kale niiguu imaan jihaadkaa ka tagteen waay aayaad qaar waa rumeen aayaad qaarna waa ka tagteen ilaahay soon ayuu nigu waajib yaal bisha soonna haddaala gaar waad soomeydin jihaadna haddaa la dhaho ma imaaneydin hadda had qabiil hadda la dhaho wallahi qof u dagaalama lama weynaa qabiila la difaaca haddaa la dhahana qof lib- oo- qof oo diyaara loo yahay laakiin jihaad haddaa la dhahana jihaadka waa ku madax adagtiin walaalayaal waxaan dhehlahay horta jihaadkan sharaftiina ayaa ku jirta tan adduunya tan aakhiraba haddaad ka madax adeegtaan aakhiro ilaahay waa inay warsana aayaadka uu ilaahay kitaabkiisa ugu soo aroor maalinta aakhiro waxaa horta ku soo bixideen waqtigiina waxaa ku soo bixideen waa nii la warsan doona aakhiro intaysan aakhiro la gaarin oo horta sharaftiina waxay ku jirtaa inay jihaadkan soo haleeshiin gaaladan dulliga ee nigu hayaan maalin walba waa aragtiin waxaa lagu leeyahay xamar waxaa lagu dilay nin bajaaj wada intaana wadaf xun ku bixin wadada ilaahay soo doontaan ay dhehlahay dulliga gaalada ee nigu heedana iska dulqaada ayaanay dhehlahay waa gartay een maxaa dardaaran aada uga tegaysaa hoggaanka jihaadka waxaan dhehlahay horta ugu horeen amiirkeena uceyda horta ugu horeen ku salaamaya asalaamu calaykum waxaan dhehlahay amiirana jazaaka allahu khayran horta xilkaad heeda waa xil adag ilaahayna la kaasho ilaahayna inuu ku- kula garab galo marwalba weydiiso oo axaad kaashataa taqwada ilaahay horta alla kacabsiinta waa inaa ugu horeen ku dadaashaa aad u garaab raacidaa walaalada mujaahidiinta oo xilka u heedid sida ummadda muslimka soomaaliyeed ee ku badbaadi lahayd isi walba inaad xalkeeda iyo fi- fikirkeeda oo dejidaa ee walaalada mujaahidiinta oo u garab raaracdaa taas ayaan dheelaa waa amiirkeena waa cubeyda waa taa xasan een maxaad dhihi lahayd mujaahidiinta cadowga hortaagan ee thuquurta ku sugan jasaaka allahu khayran waxaa fariinteeda ku aadan mujaahidiinta hortaagan cadowga waxaan dheelaa horta waxaad hor istaagantiin waa cadow alle iyo cadowgiina oo ku soo duulay diintiina iyo dalkiina oo doonaya inuu boobo hantidiina uu dilo ilmihiina uu ku fufsado gabdhaha muslimaadka iyo hooyooyinkeena inuu dhibaatay oo ku soo duulay ayaa horta oo dha- xabadka u dhigateen oo ka dhiidhidan ilaahay kaashada daqwada ilaahayna horta ku dadaala ugu horeen waa inaa horta sabarkana kaashataan ee ilaahay wardiistaan sugnaan ee waxaad ku hor sugantiin waa cadow cadow waa sabrahaya cadowga asagu waa sabrahaya wuxuu ku sabrahaya waa horta wax xun adaka adduun iyo aakhira haddaad kuleelkan yar adduun ku sabartaan insha allah biidni albaar aakhiran kuleel is arki meedaan ilaahay wuxuu nii ballan qaada jannaad waa iyo ilaahay ka cabsada ee waxaa ku dhabar adeegtaan dhaxantaan ee gaalada sida u sabraan yeesan niga sabar badinin ee adaka ka sabar badiya wadda gaalo waa jabtay ilaahay jebiye dhammaystirkeeda dhimana ilaahay u kaashada ee gaalada ilaahay waa naga jebiye ee dhabarka u dhigta ayaan dhehlaa walaalada sabarka kaashada ayaan dhehlaa walaalada mujaahidiinta waayo xasan een maxaa dardaaran ah aada uga tegaysaa walaalaha katiibada istishaadiyiinta ee aad ka tirsan tahay jazaakum allahu khayran horta waxaan u dardaarmaa walaaladeyda maktabka waxaan dhaliyaa jazaakum allahu khayran horta ilaahay horta u mahad celiya wuxuuna isoo gaarsiiyey waa meel sharaf leh horta nimco nimco kale ilaahay niyu sii daray jihaadkuu niisoo waafajiyey haddana gaar ahaanna ilaahay maktabkan ayuu niisoo daartay maktabkan nin ilaahay uu soo waafajila imaan karee ee awood adig isku keentay ma ahna ilaahay horta mar kasta ugu mahad celiya xilli walbaad ilaahay horta tuugeeda waxaa warastaan ilaahay inuu nii sugo uusan niga fidnayn fidnada oo socota ilaahay inuusan niga mid dhigin warsada ee ilaahay ka magagala shaydaanka maxaa kale u dardaarmaya ilaahay inaad horta ka cabsataan ee x- qof walba xilliga muj- islaamku soo baahdana oo xilliga isla gaarna inuusan ka labalabeen oo muslimiin meesha ku aadiyaanna oo uu islaamku ugu filnaada ayaan dheelaa walaalada mujaahidiinta oo maktabka een waa taa aquuna xasan maxay tahay fariinta aada u reebayso ehelka iyo qaraabada iyo waalidiintaada waxaan dheelay horta u horeen ehelka iyo qabiilkaan ka dhashay horta waxaan dheelay ilaahay ka cabsada sufuufta mujaahidiinta garabkooda soo noqda ee diinta waanay soo gaartay ee garab iyo gaashaan u noqda gaalada meel walbaad ee qabiilka uu ku sugan yahay yeesan niigu soo dhiirinay dhiirinaan niga arkin ee wax walba goob walba ku sugan yihiin hataa hadaana jihaadeen oo goob walba cadowga uu ku dhumaaleysana uu soo sheegtaa taasba naftirkeeda jihaad kale waa oo ma dhankiinana mujaahidiinta loogu soo gelin ee jihaadka soo dargelgeliyaan ay dheelahay ee dhalinyar iyo odayaal ee ku soo buuxiya haddana gaar ahaan maktabkana soo buuxiya ayaan dheelahay qabiilkayga iyo ehelka kuwaas aan u dardaarmi lahay waxaan u dardaarma la waalidka iyo hooyadeeda waxaan dheelay horta hooyo waa isoo koriyey ilaa halahan kasoo dhammaanaya adaa isoo koriyey hataa ilaahay sabab adi iga kaa dhigay inaad jihaadkan u soo waafajiyo oo oo adaa igu soo barbaariyay sidaa jihaadkan ku bex lahay hooyoy ugu horeen waxaan ku dheelay horta iyo og sabar ilaahay aayaadkiisa ayaa maqlo hoy darteeda ay waan ku jeclahay horta hooy anoo ku jecel ayaan kaaga tay hooy ilaahay ayaan jeclaaday hooye iska sabar xilligu qabarka istishaadka ee kusoo gaarna sabar ayaan ku dheelahay ilaahay aayaadkiisa ayaa maqlay in allaha ishtara min almu'miniina anfusahum amwaalan bianna lahum aljanna dhaaya hadda ani adduunka kaaga tagana aakhiro aadana aakh- ilaahay xaggiisa ayaan ku noolahay yaaysan ku dhehen dadka wiilkaa waa kaa tag walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiilillahi amwaata bal axyaa'un cinda rabbihim yursaquun waxaan dheelahay hadda adduun iga weyd aakhiro insha allah biidnillah igmu weyneed waxaan waxaan ku dheelahay ee sabar xilligu qabarka istijihaadka uu soo gaaray ah welwelin waxaan ku dhehelahay inaan laba rakaca sunno dukato ilaahay iyo tug xilli walba aan niyadaada kusoo dhacana ilaah inuu shahaadadeeda iga aqbalo oo darajaadka sare i gaarsiiyo ilaahay iga soo tug oo carshigiisa i harsiiyo insha allah waxaan rajeenayaa inaan horta ka mid noqoto dadka uu shafeeca qaadi doono maalinta aakhiro kuwa ugu horeya ilaahay inuu kaaga mid dhigo ayaa rajaynaya hooye oo xilli walba ad isoo xasuusteen waa inaad ducada horta salaad walba gadaasheeda inay soo duceed ilaahay inuu shahaadada iga aqbalo walaalkay iga weyn waxaan dhehelahay ilaahay jihaadku soo waafajiyey ilaahay uga mahad celi aan ku dhehelahay horta ilaahay waxaa warsata inuu ku sugo u sugnaashada ilaahay leha ee ilaahay inuu fitanta kaa badbaadiyo horta taas ayaan ku dheelay haddana waxaad ilaahay ugu ducaysataa inuu kusoo waafajiyo gaar ahaan maktabka inuu ilaahay kusoo waafajiyo ayaan ku dheelay walaal waxaan dheelaa hooyana waxaan dheelaa walaalihii iga yaryarna sida aniga inuu kusoo tarbiyo ayadaba ka darna inaa jihaadka ugu soo darbeeyay ayaan ku dheelay ee sida kusoo heleeli lahayn taas ayaan kusoo gobay
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad maqlaysaan xubinta soonka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan dadka ka jiran xididada ama habdhiska dhiig wareega maxay quudanayaan haddii ay soomaan iyo arrimo kale oo qodobkaasi la xidhiira doctor qorax cabdulqaadir ayaa aalaaba soo jeediya mowduucan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا bismi illaahi araxmaan araxiim waa barnaamijkii soomka iyo caafimaadka fadhigiisii lixaad dadka ka jiran circulation dhiigga wareegiisa uu dhib ka jiro xididada yacni dhiigga qaadayay ama ka jiran wadnaha soomka dadna faa'iido uu yahay dadna faa'iido ooma ahan haddii marka aan ku horumarno waxa ku saabsan xididada haddaan ku horumarno xididada cudurrada ku dhaca waxaa ka mid ah cudurrada loo yaqaano dhiig karka dhiig kar waxa waaye waa dhiiggii inay xididadii yar yaraadaan dulaalkoodii gudaha dhiigga uu ku dhex ordaya ay yaraadaan kadibna dhiigga uu si cadaadis ku dhex maro cudur ka mid oo xididada ku dhaca waaye waana cudurka loo yaqaano dhiig karka waxyaalaha keenana waxaa loo kala qaybshaa primary iyo secondary primary waxa waaye lama yaqaano waa secondaryna waxyaala la yaqaanaa keenay dadkaas ayaga ah waxaa lala xiriiriyaa cudurka asaga ah asna sidii sokorto kale waxaa lala xiriirshaa miisaanka aadka u fara badan oo qofka uu miisaanka zaa'idka uu leeyahay waxay keenaysaa inuu xididadii gudaha ay baruur ka gasho kadibna dhiiggii ku dhex mari jiray si tartiiba uu xoog ugu dhex maro saasna uu ku dhaco cudurka marka dadka ayaga ah soomka waxaa la arkay dhiiggooda inuu hoos u dhaco oo uu u fiican yahay sababtana waxay tahay inuu soonka u fiican yahay dadkaasi dadkaasi waxaa dhiigga marka horeba ku kicinaya waxay ahaayeen cunto ay cunayeen sida cuntada dufanka badan oo baruurta ziyaadanaya xididada dhexdooda cusbada badan oo marka hore cuntadii biyaha ka dhex helayeen intiiba haddii la yareeyo marka miisaankiina wuu yaraaday cusbadiina way yaraatay dufankiina wuu yaraaday sidaa darteeda qofka dhiig karka qabo waxaa lagula talinayaa inuu iska ilaaliyo milixa badan dufanka badan cuntooyinka leh ee miisaankiisana uu dhimo soon iyo soon la-aanba sidaas la-aligeeda waxaa loo sheegaa dadka dhiigkarka qabo inaysan u baahnayn kaniin iyo daawo hadday miisaankooda ridaan cuntadana ay kontaroolaan waxaaba jirta uqaayaad ama kahortagyo loo yaqaano miisaankaaga ilaali milixa zaa'idkana iska ilaali waa albaabka kahortaga waaba intaasba marka haddii aan kusoo laabto dadka ayaga nasaaixdal siinayo oo dhiigkarka qabo ama xididada ka jiran saa hore usoo sheegaba dadka ayaga ah waxaa la rabaa markay afurayaan inaysan hamuunta cuntada u qaban aysan qaadin aysan ku bilaabin cuntooyinka dufanka ku badan yahay milixa ku badan yihiin intaas mina iska ilaalshaan marka waxaa jiro inta waxaan soo sheegay soonka inuu u fiican yahay dadka dhiigkarka qabo dad waxaa jira soonka uu u daran yahay oo aan wadi karin soonka waa dadka dhiigooda aad u kacsan yahay dadka ayaga ah waxay u baahan yihiin daawooyin isdabajoog ah oo xiliyo soo laalaabanaya sideed saac duurkay soo laaban karaan toban saacay soo laaban karaan subax afar saacay soo laaban karaan dadka ayagaa marka wadnahana ka jiran dhibaatooyinkaas qaba dadka ayagaa soonka waxaa u diidaysa daawadii oo lagu dejinaya dhiiggaasi marka haddii aan uga gudbo dadka ka jiran qalbiga ama wadnaha laftiisa ka jiran cudurada wadnaha ku dhaca waxaa kamid a cudurkan loo yaqaano oo hadda aad iyo aad dadka u dhibay loo yaqaano angina bacteris kaasoo ah xanuun qofka uu ka dareemaya xabadka oo zaa'id ah waxaa kaloo kamid a cudurada ku dhaca xabadka waxaan ka wada cafwan wadnaha waxaa kamid ah inay derbiyaasha ama lefta ventricular hypertrophy cudurada la yirahdo derbiyaasha wadnaha inay weynaadaan halkana qaqal uu ka jiro kuwa ku dhaca valvala disease ama ku dhacaya waxaa loo yaqaano carabyada wadnaha marka dadka ayaga ah waxaa lagula talinayaa inaysan horta caloosha buuxin biyo ka buuxin cuntana ka buuxin sababtuna waxay tahay waxaa la ogyahay maadaama ay ka jiran yihiin wadnaha markay cuntada caloosha ka buuxiyaan biyaha ka buuxiyaan caloosha dhacaan badanay soo saartaa dhacaankaasoo ka nuugayo ama sabab u noqonaya in cuntada laga nuugo mindhiciraha marka dhiig badana loo baahanayaa dhiig in la helana jirka wadna garaaciisay ku xiran tahay marka wadnahu zaa'id u garaacmo ma awoodo qofka ka jiran wadnaha sidaa darteeda waxaa la dhahaa iska ilaali inaad buuxisid calooshaada biyihii raashin ka buuxisid xilliga suxuurta iyo xilliga afurkaba marka waxaa la sheegaa inay ku fiican tahay inaa cunto yaryar aqaayatid oo macnaha tusaale ahaan wax yar oo hadee adiga shan qaadoo kale haddaa ratidba soo calcali intaad qaadan laheyd cunto aad u badan haddaa ratidba yaree xilliga laba waqti ka dhig imaa inaad cuntada yaryareysatid baa kuu fiican dad ka jiran tahay qalbiga waxaa kaloo dadka lagula taliyaa ayagana ka jiran wadnaha inay ka fogaadaan waxyaalaha laga keenay caanaha sida subaga hadduu yahay sixin hadduu yahay mid kaleba inay iska ilaaliyaan iyo ukuntoo kaleeto weliba qaybteeda jaallaha ah inay iska jiraan waxay kaloo iska ilaalinayaan hilibka idaha dufanka hilibka aad u boorin oo dacadiinka ah sokorta aadka u fara badan xalwada aadka u badan iyo cabitaanka aadka u badan sababtu maxay tahay qofka markuu cabitaan badan sameeyo waxaa badanaya wareega ku jiro wareega dhiiggaa badanaya wareega dhiigga hadduu batana dhiigga ku laabanaya wadnaha ayaa badanaya wadnahana ma awoodo dhiiggaas inuu saaro ka saaro marka waa dhibaato marka dadka noocaasa oo ay ku dhacday cudurka loo yaqaano cloting disease dadka cudurrada xinjirta qaba oo hadee kaniinka hadda leedahay asbriinko kaleeto qaata oo joogtada u tahay dadka ayaga ah iyo dadka gebi ahaanba heart failure ama loo yaqaano congestive heart failure dadka ayaga ah oo daawadooda ay u qoran tahay one times four one times three ay qoranta sida badan dadka ayaga ah soomka ma xamili karaan sababtan u xamili karina waxaa kamid ah daawadii oo soo laalaabanayso iyo cuntadoodii oo ay dad qaasa inay diyaariyaan ay tahay sababtoo oo cuntada lagu afuro ama qof aqoon leh u baahan dadkan dadkan waxay u baahan yihin cunto qaas ah oo ay ku afuraan oo aan sokortii iyo cusbadii midna aysan ku badnayn marka dadka qalbiga ka jiran waxaa la leeyahay iska ilaaliya cuntooyinka dufanka badan inaad buuxiseen caloosha biyihi baad baa ka buuxiseen iska jira sokorta badan xalwada badan dadka dhiiga karqaan waxaa leeyahay iska jiro dufanka badan weliba khaasatan borotiinka iyo cusbada waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
دين عظيم هو السامي gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad taxanaan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa aalaaba soo jeediya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarigka waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada lixaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa macrakadii shaqxab ee dhulka shaam ku dhex martay tataarka iyo dowladdii islaamiga ee mamaaligta markaan u kuurgalno xarakaadkii jihaadka ee soo maray muslimiinta sababna u ahaa difaaca diinta iyo muqadasaadka muslimiinta waxaan arkaynaa in markasta oo ay culimmada rabbaaniyiinta noqdaan hormuudka jihaadka ay muslimiintu ku tallaabsanayaan guulo waaweyn laakiin taas cagsigeeda mar kasta oo ay culimmadu kadib dhacaan tareenka jihaadka adduunyada liidatana doortaan waxay ummaddu wajahaysay xaalado adag markii tataarka lagu jebiyey caynujaluud waxaa halgankaasi qayb weyn ku lahaa suldaanka culimmada alciz bin cabdisalaam raximahullah kaasoo taxriidinayay muslimiinta macrakadii caynujaluud kadib waxaa hoos u dhacay dowrkii culimmada oo ka gaabiyey towjiihii muslimiinta islamarkiibana waxaa soo daahiray mar kale tataarkii lagu jebiyey caynujaluut iyagoo soo abaabulay duulaan ay ku soo qaadaan dhulka shaam sannadkii lix boqol sagaashan iyo sagaalkii hijiriyada waxa ay tataarku mar kale kusoo duuleen dhulka shaam iyagoo uu hogaaminayo daaqigii lagu magacaabayay khazaan markan waxa ay sheeganayaan inay muslimiin yihiin laakiin islaamku beri ayuu ka ahaa waxay mid mid ula wareegeen magaalooyinkii shaam halkaasoo ay ku laayeen muslimiin badan mar kale ayayna kaalintii culimmada dib u soo laabatay waxaana horkacayay abulshalaacim caalimkii weynaa ee halyeyga ahaa shaykhul islaam cabbaas axmed bin cabdilxaliim ibnu teymiyah raximahullah waxa uu shiiqu ku booriyey muslimiinta shaam inay fadhiga ka kacaan cadowga moqooliyiintana ka hortagaan isagoo fatwooday inaanay muslimiin ahayn oo ay diinta islaamka bannaanka ka yihiin kuma kaaftoobin intaas oo keliya oo waxa uu aaday alqaahira oo ahayd caasimadii mamaaligta halkaas ayuu kula soo kulmay boqorkii mamaaligta waxa uuna ku booriyey inuu soo aado shaam muslimiinta dhibaataysanna garab siiyo shaykhul islaam ayaa shaam ku soo laabtay muslimiintuna waxa uu ugu bishaareeyey gurmadka walaalahooda masar sannadkii toddoba boqoliyo labaad ee hijiriyada waxaa dimashik ka ambabaxay jamaaco uu horkacaya ibnu teymiyah oo culimo u badnaa kuwaasoo hubkooda wata wakhtigana waxa uu ku beegnaa maalin sabti ah bishuna ay tahay ramadaan mid ka mida deegaanada hoos yimaada dimashik oo lagu magacaabo shaqxab ayaa waxaa ku kulmay ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayay ibnu teymiyah iyo moqooliyiintii maariqiinta ahaa halkaasi waxaa ka dhacay dagaal culus oo laba maalin socday ugu dambeyntiina waxa ay guusha raacday muslimiinta halkaasina waxaa lagu jebiyey moqooliyiintii askar badan ayaa laga dilay tiro kale oo maxaabiis ahna gacanta ayaa lagu soo dhigay macrakadii shaqxab ee uu hogaaminayey allah u naxariistay sheikhul islaam ibnu teymiyah waxay horseeday in culeyskii haystay muslimiinta shaam uu ka faydmo maqooliyiintuna jabaan imaamu dahabi oo tacliiqinaya macrakadii shaqxab waxa uu leeyahay wallaahina ma soo marin maalin nooga macaan badnaa maalinkii shaqxab noogana qaraar badnaa maalinkii ka horreeyey نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta lixaad taxanaha aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ترفع لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السلام